Taswiirta labaatanaad Qaar ka mid ah cadowyaashii ayaa waxa ay ogaayeen ama hubeen inuu markaasi Nehemiah soo noqonayo ee uu dhisayo magaaladaasi taasina waa ay ka xumaayeen. Markii uu Nehemiah magaalada yimid waa magaalada Jerusaleme cidna lama uusan hadlin laakiin magaalada ayuu ku wareegsaday si uu markaasi u eg eego. Marka dadkaasi magaalada ma aanay garanaynin isaga iyo sababta uu u yimid. Laakiin markii kadib ayuu dadkii o dhan isugu soo wacay oo uu ku yidhi miyaad garanaysaan walaalayaal sababta ay u jijabtay magaaladatan kaalaya aan dhisno derbiga jerusalem weligeennana inama haysanayso ceebtadan oo dadkii ayaa waxay bilaabeen inna yidhaahdaan aan dhisno derbiga aan dhisno derbiga waxa ay bilaabeen shaqadii laakiin cadowgii waa ay ku qosleen oo ku yidheen maxaad samaynaysaan dadkiinan nacaska ahow maxaad samaynaysaan laakiin nehemaya ayaa wuxuu ku yidhi ilaahiga macbuudka ah ayaa ina ilaalinaya aanu bilowno in aan dhisno derbiga magaalada ilaah ayaa ina saacidaynaye maxaa ay shaqo culus ka hor timid iyaga ma waxaad u malaynaysaa inay samayn kareen waa ay samayn kareen maxaa yeelay waxa ay ogaayeen inuu ilaahay kaalmayn doono oo waxa ay ogaadeen haddii ay iskaashadaan amaba ay ogaayeen haddii ay iskaashadaan in ilaahay uu badbaadinayo oo ay ku guulaysanayaan dhisidda nehemaya keligii waxba ma uusan qaban karin laakiin dhammaantood way awoodi kareen sidaas oo kale innaga oo dhan kuwa maanta wax aaminsan ee aaminsan ciise masiix waa inaynu wada shaqayno oo aannu iskaashanno